cabdiraxmaan maxamuud maxamed oo ku nool magaalada beledweyne waxauu muddo saddex iyo toban sanaah ku shaqaystaa dhaqista dharka iyo feereyntooda waxaana xilligan saameyn ku yeelatay isticmaalka khasaaladaha guryaha la dhigta ee lagu dhaqa dharka iyo feerooyinka casriga ee korontada ku shaqeeya kuwaas oo hoos u dhigay dhaqaalihii u heli jiray saddex sano ka hor waxauu maalin kasta ka heli jiray dhaqista dharka iyo feereyntooda lacag dhan soddon dollar halka maanta uu ka helo lacag dhan labaiyo toban dollar cabdiraxmaan maxamuud maxamed ayaa redio beerdhog u warramay saameynta dhaqaale ee ka dhexleen teknolojiyadda casriga walaalkeydii meeshaan muddo saddex iyo toban sana ayaan joogaa waxaan ugu shaqaystaa lamadaayadan ilmaheyda baan ka biilanaya muxuu ahay caafimaadkooda iyo waxbarashadooda intaba meeshaan ka maaraynaya marka alxamdulilaahi waxa waaye adiga yacni hadda waxaad dareemaysaa inaysan sidii hore wax u soconin anagoo sarfis inta sameyno dadka xaafadahooda uga tagno alaabtii dharkii ka soo qaadna ama dhaqmaa ahaada ama feera ahaada oo haddana markii wixii u diyaarana haddana oo qaadno haddana u geyna kadib waxayna laga soo qaadan marka sidaa darteed waxaad dareemaysaa dadka inay khasaalado iyo faari iyo guli inta badana ay keensadeen yacni oo markaas saameyn ay meeshaas yacni shaqadii ay kaga timid waa iska dareemaysaa yacni maxaa ahay shaqadii aan haynay oo menis uu ka soo galay marka culays waa iska dareemaysaa oo jira marka alxamdulilah waxaa wax ilaah keeno ilaa yimaadiis waan leenahay
waayahay waxaad ii sheegtay inaad hawshaanaad waday muddo saddex iyo toban sana haddana saameyn weyn idinku keentay teknolojiyaddan casriga hadda soo korodhay in warshada ay soo saarayaan waxyaaba loogu talagalay in dharka lagu dhaqdo oo khasaaladaha ka mid yihiin iyo feerooyinkii bal dhaqaalihii xilligii hore aad heli jirteen laga soo bilaabo labada kun iyo labaatankii ama labada kun iyo labaiy labaatankii iyo hadda oo shan iyo labaatanka la joogo farqiga u dhexeeya
aada weyn oo arrintaa sax waaye dhaqaalihii markaas a heli jirnay iyo dhaqaalaha isku mid maaha mana isku dhow hadda waxaan is leenahay dhaqaalaha markaas aan heli jirnay iyo dhaqaalaha hadda aan helayn markaas saddex qayb soddon meeshaan ka heli jirnay oo kaleento maanta inaan toban helno toban iyo laba toban iyo shan meelahaas inaan helnaa suurtagal ah marka alxamdulilah waxa waaye marka qaarkood maba la helaayaba intaas marka ilaahay baa mahadis kale waa waa noloshaan ku alcelina alxamdulilah wallaahi walaalkeydow muxuu ahay ciyaal alxamdulilah waan dhaqanahay ilaahay baa mahadis kale marka sidaa darteedna qofaan hadda waalid lahaynoo nama jiro waalidkiis qofaan wax tarayna nama jiro marka alxamdulilah waxay ilaahay oo iga soo qaadan waalidkii waan siiyaa ilaahay baa mahadis kale waxawaaye waa alxamdulilah waa aad iyo aad maasha allah waxawaaye waa culays kama jiro hadda dhankaas marka ilmaheyna waa alxamdulilah naqadeeda u jiran qaarkood hadda ilaa saddex iyo toban sano hadaa meesha aan joogo hadda aan kuu sheegayo qaarkood waaba iska weynaadeen ilaahay baa mahadis kale waa tabargaleen hadda ma dhacayso qofki waa calaacala wuxuu ku leeyahay niyow aniga intaas waa ugu badan tahay ma bixi kari saan waa soo caawa markaas ka cabanayo suuxa ma jirta awgeed saddex doolar haddaa ka qaadi tobanka hab maanta lasii baa leedahay tobankii oo meesha labada doolar ay ka qaadayso waxaan kugu dar iska dhaaf hadda hal doolar iyo bar ka qaadi lasii baa leedahay xaalad jirta awgeed waaye marka alxamdulilah waxuu ilaahay keeno ilaahay dhalinyaro badan oo ku shaqaysan jiray dhaqista dharka feereyntooda farshaxanka derbiyada lagu sawiro ee ganacsiga ayaa hadda meesha ka daxay kuwaas oo saameyn ay ku yeelatay teknolojiyadda casriga